marka ugu horeyso ilaahay baa mahad leh mahadka waxaan mahadoo celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan runtii xafiiskan samafalka u magacaabay in uu u shaqeeyo danyarka somalilan siay xukuumadda iyo danyarka isu dhammaadaan sida loogu yaqaan xafiiska sanfus wuxuu u qaabilsan yahay howlaha mucaawinooyinka gaar ahaan danyarka waxaa beriga wey dalka soo galay raashin ay keeneen turkigu oo runtii intii u badnayd aanu u qaybinay gobolada shishe ee bariga maadaama aanay gobolada shishe aanay gaadhin hadday sool tahay hadday sanaag tahay goboladaa gobola somalilan raashinka waa loo qaybiyey intaan imika maanta aanu halkan ku qaybinayna waxa weeyaan saddex boqol iyo shan qof oo ah saddex boqol oo kiish iyo shan loo qaybinayo naafada s n m runtii aada iyo aada baanu ugu mahadnaqayaa mujaahidiinta sooyaal guddoomiyaha sooyaal iyo guddidoodaba sida mar kasta ay noola shaqeeyaan mar kasta ay ugu hadlaan naafada s n m anna waxaan halkan ka qirayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo marwadiisaba ay diyaar u yihiin taakulaynta s n m iyo mujaahidiintii dalka usoo halgantay in la taakuleeyo in xaqiiska iyaga madaxweynuhu kala ballamay in waxaa layaalo wixii aan mujaahidiinta s n m aanu la qaban karo aanu la qabanno annagoo ka tarjumaynaa awaamiirta madaxweynaha runtii s n m dee dad halkan minta lasoo furijiyay raashin loo qaybiyo ma aha dad meel lagu soo xarayn karana ma aha isnam waa dadkii la garanayo ee dalkan aynu maanta nacawdiisa xarsanayno gudoomiyii ugu mudada dheera mujaahid axmed maxamed maxamuud sulaanyo uu dalka madaxweyne ka yahay waa dadkii soo xoreeyey waa dadkii u soo halgamay waa dadkii iyagoo wada dhalinyaro ah naftoodii qaaliga haysan koray aad iyo aad baanu islam ugu bogaadinaynaa guusha weyn ay dalka soo gaadheen waxaan ku bogaadinayna maanta uu madaxweyne ka yahay mujaahid axmed maxamed maxamuud sulaanyo tabashooyin way jiraan tabasho mar walba way jiraysaa mar kasta way jiraysaa dowlad kasta way jiraysaa inta ummaddu nooshayna way jiraysaa laakiin waxaan qirayaa inuu madaxweynuhu xilsanan iyo ummadda kaleba diyaar u yahay xilsanan markaan leeyahay si gaara ma aha laakiin si gaara waxay u tahay maadaama ay neecawdoodii iyo dihigoodii iyo lugahoodii iyo indhahoodii iyo gacmahoodii maanta aynu ku soconno oo aynu maanta alxamdulilah ilaahay usoo diray halka xoreyntiisa waxaan leeyahay ummadda reer somalilan dhammaanteed snm waxaa loo yaqaanaa inta badan dadbaa ka faa'idaystay si kale ugu tarjumaa laakiin snm qofka aan sheegin ama qofka aan ogolayn ama qofka aan halkiisii ogolayn waa qofka somalilan ogolayn islam somalilan bay ahayd ummadda reer somalilan qayb gashay si gaara intii ugu qayb gashayna xuquuq gaaray jacsi ku leeyihin waxaan hay-adaha samafalka ee aan u qaabisanay xukuumadda aan ku goorinayaa in ay la shaqeeyaan shaqeeda mujaahidiinta sooyaal maxalyaalo wixii ay hay-adaha ugu baaraan maadaama ay yihiin dad maanta naafo u badan maadaama ay yihiin dad lugahoodii iyo indhahoodii iyo intii lixaadkooda u wanaagsanay dalka usoo huray oo hay-aduhu ay ku fadhiyaan maanta haddana ishan jiraan hay-adahaas fadhiyaan waxaanu hay-adaha aanu halkaa ka faraynaa in shaqeeda sooyaal albaab kasta oo hay-aday raacdo ay u furaato oo si weyn oo mugle loogu qaabilo oo si ixtiraamle loo qaabilo oo cid yaale ciddii ay hadday xukuumadda tahay hadday hay-adaha kale samafalka tahay in si gaara loo ogaado mujaahidiintii sooyaal intii dhimatay ilaaha u naxariisto inta noolla waxaanu ilaahay uga baraynaa isi iyo sharaf waxaan jecel anagoo dhan xafiiska samafalka aanu nahay sidow madaxweynuhu uu awaamiirta nagu siiyo in aanu wixii la keeno hay-adahana waxaanu ku boorinaynaa in hay-ad kasta oo samafal keentaa inay wax gaara mujaahidiinta jimciyadda sooyaal ay wax gaara u fidiso waxaan halkan in yar aan kacsanayaa dadbaa meelaha ka yidhaahda xasanam lama ogola xasanam haddaan maanta la ogolay weligid la ogolaan maayo xasanam maanta iyadaa dalka haysata xasanamna waxaan leeyahay mujaahidiintii ugu muddada dheera axmed maxamed maxamuud jilaayo ayaa maanta madaxweyne kala dalka gudoomiyaha xisbiga kulmiye waa muuse biixi cabdi maanta idinkaa dalka haysteen saname saadoontaan idinku isu sameela laakiin waxaan qirayaa oon ilaahay usii qirayaa inuu maanta idiin diyaar yahay madaxweynaha iyo marwadiisa iyo xukuumadda inta kaleba inay maanta u diyaar tahay waxal yaala wixii loo qaban karo sanam waay saddexdii sana ay xukuumaddu jirtay duulis bay dalka ku samaysay howlo badan bay ku jirtay mar wax lama wada dhamayn karo taasina waxay dad ku socotaa howlaha islam marka islam insha allah waxaan ka doonaynaa iyo guddoomiyahooda sooyaal hadda xasan ugu badbaadinaya iyo in carab iyo ina kufr iyo inta u ah madaxdaba runtii had iyo jeer way nagala hadlaan saafada islam bay nagala hadlaan in islam wax la taray nagala hadlaan waxaanu insha allah aanu leenahay sida beriga weyd miidiya laga sii daayey xasan mafaatixka iyo mafaatixsanayo jireen dumarkii mujaahidiinta inaanu u yeedhnay waxaa noo yimid uuna yidhi dumarkii mujaahidiinta hawshaana hawgii si fiican buu noola galay si fiican baan ula galnay xukuumadda ilaa madaxweynaha u sarreeya ilaa marwada diyaar bay u wada ahaayeen dadka waxaanu leenayaan huhaa iyo dhibaato iyo inaan asalan waxba u qabanaynin bay dadka ku raacsanin maanta raacsanin asalan mujaahidka xukuumadda dheeraabaa jooga xukuumadda waa xukuumadoodii inta iyada kale ee la shaqeysay madaxweynuhu u igmadayna sidii madaxweynuhu noogu amran ayaanu asalan ula shaqaynayna waxaan leenahay dana gaarayaan asalan madaxweynuhaisan asalan maanta hadday waxbaydana weligii joogayn waxaanan gubaayon ku tahay inuu madaxweynuhu diyaar u yahay inay xukuumadduna diyaar u tahay insha allah ana xafiiska samafalkan u magacaabanahay dan alyaala meeshii asalka wax nooga baahato hay-ad alyaala hay-adii ay wax uga baahato waxaan ballan qaadayaa inaanu albaabada u garaaci doono hay-adda asana muxula tarto ee dalkaa jirta ee aan sidii la rabay aan waxu fulina taan xukuumaddu insha allah way way wasaakasan doontaa waxaan jecelahay dadkiisa dhammaan dadkana makaliya maajidkeena dhammaantiisa in aanu insha allah wixii hadasho ah iyo wixii dhibaato ah aanu insha allah aanu la qaybsan doono haddii alla ka dhigo waxaana jecelay imika dhibaatabaa la joogaa aad iyo aad u mahadsantihiin mujaahidiinta jooyaal kaladuwane halka joogo waa idin mahadnaqaya waqtigiina qaaliga inoo soo hubteen waxaanu ballan qaadaynaa insha allah biidni illaahi kariim inaanu si mugle aanu xilkanam ula shaqayn doono haddii alla ka dhigo haddii tabasho hore jirta in aanu tabashada insha allah aanu duwayn doono wixii xukuumadda looga baahdana xukuumaddiiniisoo gacmo fura laydinku soo dhaweynayo albaab welibana idiin furan yahay ilaahayna waxaan idinka baryayaa inta naafada ah ee dadka usoo naafowday in ilaahay caafimaad siiyo inta jiifta in ilaahay caafimaad siiyo waxaanu kaloon insha allah aanu ka hawlgeli doonaa aanu sooyaal isla eegi doonaa madaxdeeda bal dadka naafada ah oo runtii qaar lagu daweeyey dadka hargeysa si fiican loo daweeyey wixii bal lagu daweyn kari waayo dalkana inaanu isla eegno wixii tabasho ah ee intanam leedahay diyaar baa loo yahay albaabkiisa waa u furan yahay madaxtooyadu way u furan tahay jasiiradu way u furan yihiin meel alyaala meesha ee sanamay tabashaka qabto insha allah waxaan jecelahay dhammaan ummadda reer somaliland inay isgaara ku eegto abaalkoodii lama gudi karo laakiin waxaa abaal u ah qofku inuu yidhaha waad mahadsan tahay ninka xeetana meel waynaya la arko mu waayin gaari laakiin wuxuu u waayay inuu adiga dhibaatadii ku haysatay inuu hormariyo marka maaha esadan haweenaysantu ardadad gaari cad ku dhaafto waa in maskaxdoodii la socdiyaa waa in moralkoodii la socdiyaa qofka moralka iyo niyaddu ka shaqeeya haddii dadkii ay u dhinteen maha xukuumadda shacibkii ay u dhinteen iyo dadkii u dhinteen waa inay esana moralkii tusaan oy tusaan naafada حسن ما كان قوتها وليروح حتى لبسي سوى نافو ما عرار كرمان إيه عرار كروا إنه أديك قصريه ما كان كسريه وين الغباء المغلى أبو فسان أو بسوت فسان روباتان أصلا لا أصلا دي أصلا من السوق هذا إذا السوق هذا سامو ما هيسته وحنا هيسته اللي أصلا سومالي لام بشيء waxaynan dibadda ay ku noolnood maanta ay keeneen jaayinta taran inaan taagan waa cashalgan qablihii runtii jeclaa inay daeen darajada ay galaan ablowaablaawajoole marwadu ay u furtay oo badani waa jiraan laakiin ablaa waxaan leenahay naloo kordhiyey darajadoodii oo hablihii mujaahidiinta kasoo qayb galeen darajadoodii ha muuqataan insha allah edanan saweyn darajad la sharaf bay insha allah dahab leeyihiin waanay maalintu insha allah way iman doontaa haddii alla ka dhigo wixii kabashaana xukuumaddu way dhamayn doontaa waxaana kusoo koraya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baa u mahadsantihi